sidaa wada ogsoon tihiin waxaanu horta ujeeddada shirka maanta u qabanay waxaa weeye inaan ku dhawaaqno oo iclaamino muddadii iyo goobtii shirweynaha beesha garxajis ee ay soo diyaarisay guddiga qabanqaabadee loo xil saaray shirkaasi sidaa wada ogsoon tihiin lixdii bisha disembar guddiga guudfadhi ay yeesheen waxay ku baaqeen in shirweyne caama ay isugu timaaddo beesha garxajis waxaanay magacaabeen guddi qabanqaabo oo ka kooban toddoba xubnood oo loo diray inay ka soo shaqeeyaan qabanqaabada shirkaasi waxay dabeedna saaka oo ay bishu labayo labaatanta isugu yeedheen suldaanka guud sulaadiinta beesha guddiga guud iyo dhammaanba guddiga beesha si ay ugu soo gudbiyaan ay ugu sheegaan goobtii iyo maalintii una iclaamiyaan iyagoo ka dalbanaya wakhtigaa ay soo ay ku soo teliyeen inay ansixiyaan oo ay aqbalaan insha allahu tacaala kuna dhawaaqaan oo iyagu ay ummadda u shaaciyaan guddigu markii ay talooyinkaa faraha badan iyo aragtiyihii mujtamaca beesha ee gobollada gude iyo dibadba ay la tashadeen waxay isla garteen iyadooynu xilli jiilaala ku jirno shirkaasi inuu ku qabsoomi karo marka roobku da'o oo ku siman shan iyo tobanka bisha abril shan iyo tobanka bisha abril si jaanis loogu helo insha allahu tacaala inay gude iyo dibadba dadku kaga soo qaybgeli karaan looguna tabaabulshaysan karo qodobka labaad waxay guddiga qabanqaabadu soo jeedisay oy soo jeedinaysaa goobta shirku inay noqoto markay ra'yiga dadka ururiyeen gobolka togdheer dadka ay khusayso arrintani ee beelweynta garxajis guda iyo debad ka soo qaybgalkeeda wakhti baa laydin siiyey ku habboon wakhtigaa laydin siiyey in la dhowro oo la ilaaliyo oo xilligiisa lagaga soo maaragta ee qayb galo waxaan uga mahad celinayaa guddida qabanqaabada hawshaa weyn ay soo qabatay waxaana uga mahad celinayaa mar labaad go'aanka ay soo saartay waana ku raacnay waana u guddoominay iyadoo uu nagu horkacayo suldaankayaga guud ee beelaha garxajis labadaa arrimood oo ah inuu shirku dhaco shan iyo tobanka abriil iyo inuu goobta uu ka dhaca ay noqoto gobolka togdheer cid walba oo beelaha ka mida oo garxajis oo meel kasta joogtana waxaan leeyahay wakhtiga ilaaliya
sidaa ay sheegeen muddada ay soo gooyeen iyo gobolka ay ku qabteen oo gobolka togdheerah iyo muddadoo shan iyo tobanka abril ah waannu ku waafaqnay waananu eedsaynahay waana guddoon sidaa ay sheegeen shirweynaha beesha oo ah shir dan iyo mustaqbal lagaga tashanaayo qarannimada aayaheedana lagaga tashanaayo waxaannu la qaadanay oonu u guddoominay guddidii qabanqaabada iyo guddida guudba sidaa ay soo gooyeen shan iyo tobanka abriil iyo goobta oo tog dheer ah in lagu ansixiyo lagu qabto